haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
wacanoo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan isbeddello xooggan ayaa sida ethoobiyada kaleba isbeddel uga dhacay waxa ay uga jiraan deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya deegaanka soomaalida toddobaadkan madaxweyne cusub ayaa loo doortay noqonayana madaxweyne ku-xigeen islamarkaasina ilaa iyo xilliga doorashada labada kun iyo labaatanka laga gaarayo mustafe maxamed cumar cagjar uu sii wadi doono hanaanka hoggaan ee gobolkaasi haddaba dad badan ayaa siyaabo kala gedisan u soo dhoweeyey madaxweynaha magacaabistiisa sidaasoy tahay gobolka markii la fiiriyo waxa uu u baahan yahay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay wax kaqabadka arrimaha cadaaladda iyo weliba horumarinta gobolka haddaba ururka siraaj oo ah urur siyaasi ah oo u ololeeya arrimaha cadaaladda gobolkaasi deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa guddoomiye ku-xigeenkeeda axmed gurxan waxa uu ka mid ahaa dadkii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kula kulmay jimcihii toddobaadkii hore magaalada adis ababa haddaba axmed gurxan ayaa waxa uu barnaamijka marti igu yahay guud ahaanna anigiiyo dhegaystayaashaba waxa aan su-aalo ku weydiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka ku saabsan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha soo dhowow axmed gurxan ugu horeyntii bal waxaad iiga warantaa kulankan kulan aad u heer sarreeya ayuu ahaa oo dhowr boqoloo dada ayaa kasoo qayb galay ujeedada ra-iisul wasaaraha dadkan uula kulmay maxay ahayd
waa mahadsan tahay sahra aada ayaan kuu salaamayaa dhamaan waxaan salaamayaa madaxweynaha dhegeysan doona barnaamijkan waxaana kaaga mahad celinayaa fursadan aada nasay ujeedada walaalay ee laga lahaa waxay ahayd waxaan in shir muddo soo socday oo xisbigii deegaanka ku qiimeynayay waxyaalihii dhacay isbedelkii markuu madaxweyne meesha ka baxayna shacabkii soomaalida dowladnimadeedii iyo waxeedii ay u hanaan lahayd looguna yeeli lahaa xukuumadii in ay ka caawisay oo xisbigii halkaan markuu ku shiray lagu doortay madaxweyne cusub dadkii bulshada ahaa iyo aqoon-yahankii iyo dadkii xaqlaha ee soomaalida ahaa ee ku sugan ee kana minijijige iyo qorbajoogtiiba iyo intigsooneed adiis in loo sharaxo ama micnaha ayagana la dhagaysto iswaraysi ah madaxweynuhuna uu meesha ka hadlay ra-iisulwasaarka uu dad fiican ka jeediyey ujeedadu ay ahayd in wixii meesha ka socday iyo qaabkan waxaan lahaanshaheedu inay tahay wax soomaaliyeed lais dhegaystay lais xisaabiyey run ahaantii ujeedo fiican oo runtii dadkii kasoo qayb galay ay ku wada qanacsanaayeen ayuu ahaada waa garta dad badan waxay isweydiinayaan gobolka waktigan intuu ku socdaa intuu ku wajahan yahay marka haddaad bal noo sharaxdo sida ay qabto dastuurka etoobiya gobolku waxa weye wuxuu ka degahay federaalkaas waxayna xaq u leeyihiin dadka deegaanku inay ismaamulaan oo aan faragelin iyo waxba lagu sameynin oo iyagu ay ka taliyaan aayahooda iyo qaabka ay u noolaanayaan ama ismaamulayaan sidaasay tahay wax laga hirgelinayay ama dastuurkaasi lagaga dhaqmayay ma jirin sanadihii ugu dambeeyey qof ayaa meeshaan joogay u shaqeynaya si kale oo u adeegaya ninkii keensaday dhibaato aada u weyn iyo jab iyo buuqna ku hayay marka waxaa meeshaan hadda yimid isbedel guud ayaa etoobiya ka dhacay oo qaabkii siyaasadda ahayd ee t p l f ay ku shaqeyn jirtay dad walba in loo yeeriyo oo la jecjoogo oo dhibaatada ay maleegeysay dhammaan geeska africa laga dareemi karo qof walbana uu markhaati ka yahay jawi cusub inuu yimid ra-iisul wasaare abiy inuu keenay furfurnaan dadku in ay ismaamulaan dimuqraadiyada lagu soo rogo marka guud ahaan etoobiya isbedelkii aada u sameeyey bilowgii hore waxay xaq u yeesheen xabis in loo soo sidaayo isbedelo cadli u ka dhaco siyaasadii loo furfuro laakiin caqabad weyn baa deegaankeena ka taagneed oo ay sabab u ahayd maamulkii halkaa ka jiray cabdi maxamed cabdi maxamed cumar markuu meesha ka tegay dadkiina maamulkii in farahooda lagu soo celiyo oo d dadku ay iyagu tashadaan nimadooda iyo cadaalad isku maamulaan farahiina xukunkii ama tashigii iyo maaragtay maamulkii deegaanka iyo arrimihii deegaankana uu gacantooda kusoo laabo qaabkaas ayaan maarata ku soconaa jihada aan u soconana waxaan aaminsanay inay tahay jiha wanaagsan waa hagaag mudane axmed gurxan guddoomiye ku-xigeenka ururka siraaj isagu ka dhisan kana mida ururadii siyaasadeed ee muddadaba u ololeynayay abshir ayaan ku bilaabayaa abshir maxay tahay su-aashaada iyo aragtida aad rabtid inaad axmed gurxan la wadaagto waa ku mahadsan tahay saare cabdi axmed iyo dhammaan olonada iyo wariyaasha v o a su-aasheeda waxay tahay guddoomiyaha aan weydiinayo maadaami maadaama ay dowladii dowladii hore ee dowlad deegaanka uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamed cumar dhaliilo badan iyo waxyaalo badan laga tabanayay ha noqoto shacabka iyo ha noqoto cid walba oo siyaasiyiintii markaasi asaga kasoo horjeeday madaxweynahan cusub waxaa horyaalo arrimo badan oo ay kamid tahay dagaaladii soo noqnoqday muddada udhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo oromia dowladdan iyadoo oo oo ay arrimahaasi badan hor yaalaan guddoomiye gurcan waxaa weydiinayaa su-aasha ah say oo la jaan qaadi kartaa dowladdan madaxweynaha cusub iyo iyo ururkiisa arrimahan muddada soo noqnoqday xalinta khilaafaadka iyo kalsoonida shacbiga ee dowlad deegaanka soomaalida iyo eedeymaha loo jeedinayo maamulkii hore u jiray iyo dagaaladan muddada soo noqnoqday waayahay iyo weliba say noqon doontaa ma u hirgeli doontaa calankan cusub iyo magacan cusub ee dowlad deegaanka loo bixiyey waayah waad mahadsan tahay axmed gurxan waad mahadsan tahay askar waa su-aala muhiim ah marka kow waxaan rabaa inaan horta xuso dowladda hadda weli aan la dhisin laakiin uu hogaankeeda qabtay ama loo doorto madaxweyne mustafa cumar ujeedada ay waxyaalaha ay ka dagaalameysay ama ay ka doodeysay dhammaan dadka ku midaysnaa aragtida ah in dadka dowladdu ay noqoto mid ayaga u shaqaysa ee aysan noqonin mid dulmisa mid xirta mid maaragtay danaysa wax walba oo bini aadamnimada ka dhan ah wixii ummadeena lasoo mariyey ma aha wax laga sheekayn karo ahamiyadeenu waxa weye marka dadka imaanaya meesha ee maamulka ah ee uu maarata madaxweynuhu horjooga hormuudka u yahay inay noqdaan dad u shaqaynaya dadkooda xuquuqdooda difaacaya caafimaadkooda waxbarashadooda midnimadooda nabadooda u adeegaya maadaamaan dadkeena u adeegeynana wax walba oo dhibaato ku ah ha ahaato maaragtay dulmigii lagu hayay dowladooda ay ku haysay ay iyagu isku hayeen sii kaga imaan kara xididada iyo oromada ay dagaaladaas soo noqnoqday iyo wax walba oo xal u ah inay bulshadaasi nabad ku naalooto oo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda uu hagaago ayaan u taaganahay waxaan ka qaban karno waanu la shaqaynaynaa xukuumadda oromadana dowladda abiyina arrimaha waan kala hadalay ra-isul wasaare abiye shaqada aan qabanayna ee u baahan bulshadan in danteeda loo adeego ayay qeyb ka tahay waxyaalaha noo yaalla way badan yihiin laakiin maadaama aynu ahayn dowlad dadkeedii diraysa oo laynaysa dowlad dadkeedii dantooda difaacaysa waxyaalaha xalka nooga baahana ayay tahay ayay qayb ka tahay arrintaas dhanka kale waxaa tiri ma u hirgelayaa calanka cusub iyo magaca waxaan anagu hadda leenahay baarlamaan ayaa jira dadka deegaanka ayaa intaasoo calankii horena bedelay kanna ayagaa doortay markii hore aan dib u rabna inaan usoo celino kii u dambeeyey hadda saarnaa meesha iyo magaciiba xukuumadda cabdiiley baa maaragtay ayaa ayaa bedeshay dadka iyo maamulka meesha joogay ka dhisan ayaa xaq u leh inay bedelaan wixii ay doonaan dadka ula baxaan calanka ay doonaan ay samaystaan proceska sharciga ee in baarlamaan laga anficiyo iyo ayaa la marinayaa marka waa siyaasadda laga doonayo in maarata lagu bedelo dhammaan wixii wanaag ah oo oo oo la samayn karaan la sameeyo annagayna noo taalaa dadkeena iyo baarlamaankeena iyo shacabkeena hadduu nagu raacana way hirgelaysaa laakiin waxa aan maqlayno iyo sida waxana soo gaaraya xogtana soo gaaraysana calankan waa calankeeni magacuna sidaa inuu ahaado dadka ninety nine percent ay horyaaqeen ilaahay idinkii wn maaragtay sidaas waan yeeli doonaa waa tahay waad mahadsan tahay dhegaystayaal kale ayaa khadka ku jira bal intaana ayaga xataa u gudbin waxaa jirta in la qabanqaabinaya xataa shirweyne inuu ka dhaco gobolka caasimadiisa jigjiga marka ujeedada shirweynahaasi muxuu yahay waxaad kaloo bal faahfaahin yarna naga siisaa dhinaca kale ururo ayaa jiray gobolka oo muddo dhan ayaga laftirkooda usoo dagaalamaya xuquuqda gobolka sidee u wada socdaan ururadan xataa
maxamed daara horta shirweynaha la qaba qaadanayo waxaa weeye kii horta xisbiga meesha shiraya meesha xisbiga hadda ka taliya dhammaan bulshada meesha joogtaan way isugu tegaysaa aqoonyahaga isugu tegaaya qodajooga isugu tegaysa ururada bulshada isugu tegaaya in processkii halkaan hadda laga sameeyey ee madaxweynihii lagu soo magacaabay iyo sharciyeyntiisii iyo dowladdisidii iyo yadileelidii caqiidada dowladnimo maadaama uu hadda jiro gaab oo maarata power vacuum uu meesha ka jiro hawlahaas ayaa si degdega loogu baahayay loogu taga jigjiga sidii dhammaan maarata loo yegleelo hay-adihii kala duwanaa ee dawladda dhisidii baarlamaanka ay confirmationkii madaxweynaha hawlahaas oo dhan ayaa maaragtay ayaa loo tegaya meesha siyaasada iyo aragtida uu madaxweyne mutaf iyo tiimkiisa ay kusoo dhaqaali rabaan deegaanka ama ay doonayaan inay wax ku dhaqaan waxa weeye in spaceka wadahadalka iyo codka iyo araahda dhammaan qaybaha kala duwan bulshada ay u furan yahay wax alla wixii danta maslaxadda ummadda qayb kala dad kala dal kala la wada leeyahay cid walbaba ra'yigeeda in la dhegaysto la rabo wixii inoo dhigan ee maaragtay ku heshiinay aan hirgelino marka urur kasto ama maaragtay xisbi kasta oo deegaanka jooga oo si nabad ah iyo wanaaga iyo wadahadal iyo aragtidiisa siyaasadeed inuu fuliyo deegaanka ka doonaya space muuga furan yahay mana noqon doonto xukuumad dictatori oo caburisa arahaha ka duwan waa garta waaye waad mahadsantahay dhegeysto kale oo qadka dhinaca magaalada muqdisho uga jiro ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo soo dhowow walaalkiis magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad la wadaagaysid sarkaalkan axmed gurxaan
assalaamu calaykum seere oo walaashay waan ku salaamaya guddoomiyahan axmed gurxaanna waan salaamaya waa maxamed axmed xasan suuriyaan oo jooga magaalada muqdisho waa soo dhaweynayaa isbedelka cusub oo oo ka dhacay deegaanka soomaalida aada baan ugu faraxsannahay madaxweyneha uu la yimaaday wax oo warshaha cusub uu la yimid waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow waxaa weydiinayaa guddoomiyaha saddex su-aal oo gaagaaban waxaa leenahay mudane guddoomiye maxaa laga qabanayaa oo ugu horreyntii deegaanadii faraha badnaa hadeer oo dowladii cabdi maxamuud cumar magacowday kuwaasoo ayaga dadka deegaanku ay ka tabanayaan cadaalad darro aada u badan waxaa kaloo weydiinayaa dowladii hore waxaa dhacday cadaalad darro badan baa laga tabanayay dadkii oo laga tabanayay maamulka hore sida ciidanka liu booliska ciidanka liu booliska hadda waxaa ognahay inay dawladda hore kacmo qaadanaya weliba hadda deegaanada qaar oo sidaan la socda waxaa ka socda weli inay kusii dhegan yihiin weli oo qorshihii hore qorshooda hore oo sidii dadka ay weli uga cabanayaan ciidanka ayagana maxaa laga qabanaya oo qorshaysan maamulka cusub oo madaxweyne musaf uu hogaaminayo waayo bal u kaadi marka arrinta hadda waxaad weydiisay goboladii badneed oo madaxweynihii hore uu sameeyey iyo sidoo kaleeto ciidamada new booliska ee deegaanka horey uu lahaa waxa laga yeelayo haye axmed gurxan
waa mahadsan tahay waxaa muhiim ah wixii dowladdii hore ay samaysay maaragtay guud ahaan ka dhacay deegaanka wixii hadda naga aadan ama haddaan usoo laabto labada su-aalaad weydiiyey sharciyeedka ayaa maaragtay qaabkii processkii degmooyinka badan iyo lagu magacaabay sharciyadeeda iyo qaabkay ku timid iyo inay buuxinayaan maaragtay shuruudihii lagu magacaabayay iyo waxyaalahaasa sharciyada iyo la fiirinaya marka dawladda iyo baarlamaanka iyo wixii marka sharciga waafaqsanna waa la hirgelaya waxaan waafaqsanayna waa maaragtay wax de aan sharciga ahayn marka gebi ahaanba waa la fiirinayaa digeena dawladda ugu noqonaysaa waa la yeelayaa iyo waa la diidayaa min lama dhahayo dawladda iyo iyo sharci dejinta ayay utaalaa in la fiiriyo broceska iyo sharcinimadooda wixii sharcigana sharci buu noqon hadduusa sharci ahayn sharci ma noqonayo national booliska laftirkooda waxaa jira eedo badan oo loo soo jeedinayo iyo waxyaalo badan oo maaragtay lagu eedeeyo laftirkooda baaritaano ayaa la samayn doonaa wixii duniid ah ee dhacay ama maaragtay xadgudubyo ah cadaalad ayaa jirta cadaalad madax banaan ayaana la marinayaa oo arrintaas mas-uuliyadeeda qaadanaysa sidii arrinta loola macaamilaya lii booliskana dabcan waxaa laga maarmaan noqonaysa in reforma lagu sameeyo habka ay u shaqeynayeen dib loogu noqdo heerarkii kala duwanaa ee maaragtay maamulka wixii ka qaldamay la saxo looguna soo celiyo dantii laga lahaa markii boolisku manaha hawshiisa rasmiga ah waxa ay tahayna dib loogu soo celiyo oo ah inuu u adeego dadkiisa inuu difaaco inuu ilaaliyo nabadda inuu sharciga hirgeliyo ee uusan noqon mid sharciga ku tinta marka waxa la wixii halaabay ee shar khayru sharci ahna waa la saxayaa wixii kale ee u baahan in go-aamo diib ah ama kasii fog laga qaatana xukuumadda iyo sharci dejinta ay markaa ayaa go-aan ka gaaraysa laakiin inta ugu horeysa aan kuu sheegay waxaway in lagama maarmaan tahay intii reform lagu sameeyo new poliska waa garta waa yahay arrinta sida weyn dad badan ay ugu celcelinayaan waxay tahay arrinka oromada iyo soomaalida dagaalkooda inkastoo madaxweynaha xataa markaan wareystay aan weydiiyey si u wajahayana uu sheegay adigu qurba joogta ayaad ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenka ururka siraaj ayaa tahay madaxweynaha waad ku dhowdahay markaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha kadib maxaa idinkaga soo baxay si loo wada wajaha xataa ma looga hadlay khilaafka soomaalida iyo oromada gobolka
horta waxaa jira oo u baahan in la ogaado anaga soomaali baan nahay dabcan waxaa ina quseeya xaaladda ummadda soomaaliyeed ku sugan tahay khilaafka ummadda soomaaliyeed iyo khilaafaadka iyo dagaalada soo noqnoqonaya oo runtii sidaan ognahay aysan ahayn dagaalo si natural ama si dabiici aan ku bilaabanin ay ahaayeen kuwo siyaasa sabaysan oo isku diraayay bulshada oo maaragtay xukuumadii cabdixamuud cumar iyo t p l f ay ka dambeeyeen dhanka kalena maleeshiyooyin ayagana abaabulen ay fulinayeen oo aan ahayn wax rabitaan shacabio isku dhaco oo oo runtii aan la xakameyn kari waayo marka xukuumadda adiiyo laftirkeeda waxaa ku socda sidaad ogtihiin anaga dacaayad baan ku manaha aad baa loo soo jeedinhayaa dhibaatada ka taagan inay xalin kari weyso waxaa jira khilaaf kaloo dhex taagan oo ka qaraxsan maaragtay shucuubta koonfureed iyo oramada dhexdeeda xariga oramada dhinaca waxbaa ka jira meelo badan ayaa maaragtay dhibaato guud ayaa jirta oo u baahan in la xaliyo dawladduna waxay ku qasban tahay haddii ay dooneyso inay hirgelayso siyaasadeedan nabad kusugadaaqida iyo wada noolaashada iyo dimuqraadiyadda ay hirgelisay waxyaalaha naaqusahaya wanaagga ay soo samaysay ama ay dabacsan tahay oo ay kamid tahay in la kala badbaadiyo ay wada nabadna ku wada noolaadaan beelaha wadadega ama ha ahaado soomaalida oromada ama ha ahaado shucuubta kale iyo ethoobia ayaa maaragtay waxay ku qasban tahay inay xal ka gaarto waa in sidaan qabo laga yeeshaa go-aan siyaasi ah oo oo talagal leh oo maaragtay sidii lagu hergelin lahaana awoodeedii lala yimaado waayahay waxaan siinayaa bal dhegeystaha kale asna dhinaca qadka soomaaliya kaga jiro soo dhawow walaalkiis magacaagana ku bilow iyo waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid guddoomiye ku-xigeenka siraaj asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam magacaygu waa alaykum salaam magacaygu waa awe waa aweyd sheekh ibraahim cali oo jeeda ceelwaaq waan saara saara adiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenkaba waa idin salaamayaa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay laba su-aal ayaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay waxaan berberyahan aanu maqlayno inaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha etoobiya ma ka wada hadasheen midii ku saabsaneed arrinkii shidaalka oo boqolkiiba shan uu asaga u yidhi boqolkiiba shan ayaa leeyihiin dadka deegaanka gobolka ay leeyihiin marka arrintaasi wax ma iska bedelay ra-iisul wasaaraha mise midaas ayuu weli ku taagan yahay waa mid su-aashayda koowaad midda labaad madaxweynihii hore ee xukunka laga qaaday wuxuu sameeyey tacadiyo badan isagana waxa uu caddeeyey in uu nin nabad sugidda etoobiya dowladda federaalka ka tirsan uu u yeelin jiray wax asagii ma ma madaxweynahan nacafinayaa mise waa waxaa lagu qaadayaa dambiyadii uu hore u galay labadaas su-aal aan weydiinaya guddoomiyaha waana mahadsantihi waad mahadsan tahay
soona si fiican u maqlaynin qeybta dambe ee su-aasha ta hore haddaan ku horeeyo horta markii wax shidaal ama laga qodayo natural resources waxaa jira wax la saxiixo oo la yihahdo memorandum of understanding oo ku salaysan urac cadaynaya oo inay public ahaato u baahan waxa maaragtay ay shirkada qodaysa leedahay dawladda laga qoday waxay leedahay deegaanka ay ka daarka u tahay waxay leeyihiin marka completely saamiga ama qaabka wax loo qaybsanayo iyo maaragtay heshiisyadii lala galay shirkada boli g c l waa wax qarsoon oo oo aan waxba laga ogeyn marka hadalkaa kasoo yeeray five percentiga ah sidaa loo fasirtay dad badan waxay u arkeen inay inta deegaanka kagasoo hareegeysa ay tahay xogaha aan helayno iyo qaabka ay runtii tahayna waxa weeye inay deegaanka khaaska ah ee shidaalka laga qodaayo ee ku yaalo khaasatan mandaqada ma aha gobolka soomaalida maahane degmada iyo deegaanka uu ku yaalo inay helayaan waxyaalo badan oo waxaa jira maaragtay u baahan in la cadeeyo xukuumadan maanta mustaf hormuudka u yahayna waxaa maaragtay waxyaalaha ugu jira in clearly ah oo maaragtay cad oo maaragtay transparency ah in nooc kasta oo heshiis ahoo deegaanka kasi galaya loo soo bandhigo insha allah tacaala
waa gartay su-aasha labaad si fiican uma maqal qalqanbayda ahaa hadii ma lagu celin ku celin kartaa su-aasha labaad dhegeystaha ceel haa wuxuu waa jooga ku celin karaa wax haa waa ku celin karaayo waxa weye madaxweynihii hore ee xilka hadda laga qaaday dambiye badan ayuu galay iyo tacadiye badan baa laga sheeganayay marka tacadiyadaasi madaxweynahan cusubi ma kusoo oogayaa dambiyadii mise yani waa laga cafinayaa intaas way su-aasha kale aan weydiiyey waa sida lagu eedeeyey ilaa hadda maxkamad xaqiijisa ma hayno laakiin sida lagu eedeynayo haddaan dhahno maxaad ugu jawaabi lahayd ha marka wax horta haddii aan rabno inaan tallaabo ka duwan qaabka loo dhaqmahayey soo jireenka u ahaa deegaanka aan la nimaadno waxaa kow ka ah in cadaaladda la sugo cadaaladda la sugayo cid walba xaqle cadaalad u leedahay oo uu ku jiro cabdi maxamuud cumar wixii lagu eedeeyey evidence loo hayo een, ee, ee, dhacdooyin ah cadaaladda ayay u taallaa shaqada ma aha sideedaba wax siyaasi ah arrin siyaasi ah ma aha madaxweynaha maamulkii qaabku u maamuli lahaa xukuumaddiisa u dhisan lahaa ummadda ugu adeegi lahaa ayuu u yaala arrimaha cadaaladda cadaaladda waan u deynaynaa iyadoo ay madax banaan tahay ee, cid walba oo dembi ka gashayna ee, dadka iyo maaragtay ama eeda ka gashayna cadaaladda ayaa la marinayaa oo kii la dulmina loo cadaalad fari asagana loo cadaalad fari si cadaalad ee, ahoo maaragtay aan la dulminaynin insha allah waa gartay hadda ugu dambeyntii marka maxaa la saadaalin karaa xaaladda gobolka nooca ay noqon karto ood rajeynaysaan adinka ilan maadaama aad tihiin eh, dadkii meeshii u dhowaa ama en, siyaasadii hadda en, kusoo biiray aad tihiin maxaad rajeynaysaan inay u wajahanto siyaasadda gobolkaasi oo muddo badan tacadi badan la sheeganayo horta waxna eh, waa wax la qorsheeyo oo talagal ah oo la doonayo inay la sameeyo oo siyaasadda ku dhisan oo cad oo eh, maaragtay programkii ama ansiraad ahaan aan qabna ama madaxweynuhu uu qabo ama dhammaan dadkan ay qabeen oo ah in ummadda cadaalad lagu dhaqo midnimada soomaaliyeed laga shaqeeyo wixii kala qaybin kara laga dheeraado een, dadku ay ayagu maaragtay ismaamulaan doorta ilaa heer degmo ciddii matali lahayd een, ee, waa midaasi midii oo technicalitygi la sameyn lahaa waxaa marka ee, na looga baahan yahay inaan dadka ogsoonaano hawsha taala meesha inay tahay hawl aada u baaxad weyn aada u baaxad weyn ee, si taxadar leh ee, maaragtay ee, samir leh ee, ka fiirsasho leh ee, ilaalinta waxyaalaha xasaasiyaadka anagoo iska ilaalinayna dhammaan ummadda inaan isku wadno in aan abuuro jawi ay kaga baxahayaan jawigi ay hadda ku jireen oo dariiq rajo leh loo baxo Een, waa ma ma sahlana ee, xaqiiqatan wuu madaxweynuhu wuu ku baraarugsan yahay dadka la shaqeyn doona iyo dhammaan dadka siyaasadda ka hansanba way maaragtay ee, dareemayaan waxaa laakiin een, hubaal ah meesha la joogo ee xumayd ee aadka u liidatay ee dadka la gaarsiiyey iyo waxa ummadda ay ku sugan yihiin wax ka fiican oo boqol kiiba boqol dhaama in la keena inay aada u sahlan tahay waata kulley annaga hankeena ugu sarreeya oo waxaan rajaynaynaa inaan ummaddan midnimadeeda cadaaladeeda sugno ayna ismaamulaan ayna noqdaan dad soomaaliyeed oo deegaanada ka yimid oo qabyaalad iyo waxyaalaha aan maaragtay shaqadoodu ahayn ku midaysa mabaadi iyo aragti mustaqbalkana aan rajaynayna in cidda ama siyaasad ahaan isugu imaanaysa ama deegaanka maaragtay ee ee ka shaqeynaysa ay noqdaan axzaab aan ku salaysayn ama qabiilo ama beelo ay ku salaysan fikirka iyo aragtida siyaasiga ah aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga ah- axmed gurxan adiga iyo dhegeystayaashaba adiga mahadsan zahra iyo dhammaan muqaadimiintii ama maaragtay mudanayaashii kasoo qayb galay barnaamijka kaasi waxa uu ahaa axmed gurxan guddoomiye ku-xigeenka ah ururka siyaasiga iyo cadaaladda soomaalida deegaanka soomaali galbeed ee sraaj isagoo khadka telefoonka magaalada adhis ababa ku sugan ayuuna barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa oo su-aale ay ku weydiiyeen dhegeystayaashii aniguba intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkii oo toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda gobolka soomaalida ee dalka etoobiya ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo